gaadiidka b lk iyo tagsiga ka shaqeeya gudaha magaalada kismaayo ayaa waayadii dambe aada u soo badanayay waxaana taas ay keenta arrimo kala duwan ay ka mid yihiin jaam iyo cidhiri ka dhaca waddooyinka kala duwan ee magaalada kismaayo iyo suuqxumo ay sheegeen gaadiidleeda noocyadiisa kala duwan gaadiidka b lk iyo tagsiga ka shaqeeya gudaha magaalada kismaayo ayaa la qorsheyn doonaa in laga dhigo a e b taas oo loo kala qaybin doono laba qaybood qayb kastana maalinkeeda ay shaqaysan doonto kulana isugu yimaadeen wasaaradda ganacsiga warshadaha jubbaland rugta ganacsiga warshadaha dowlad goboleedka jubbaland maamulka degmada kismaayo guddoomiyaasha xaafadaha kala duwan ee kismaayo iyo laamaha amniga ayaa lagu daafuray nidaaminta gaadiidka dadweynaha oo loo sameynaya calaamado lagu kala aqoonsado oo a e b ah maamulka degmada kismaayo ayaa bilaabay diiwaangelinta gaadiidka noocyadiisa kala duwan sida b lk iyo tagsiga kuwaas oo u kala samayn doono calaamadda a e b guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada kismaayo ahna xoghayaha degmada daahir xuseen ayaa sharaxay kulanka la isugu yimid waxaana sidoo kale ay ka warbixiyeen qaabkan cusub ee loo sameynaya gaadiidka isugu jira b lk iyo tagsiga waxaynu halkan isugu nimid daafurka xafladda gaadiidka dadweynaha gaadiidka dadweynaha sidaad wada og tihiin isdhexyaac badan iyo farsamo xumo badan baa ku jirta sida tagaasida iyo bielada iyo dhammaan gaadiidka dadweynaha ee la midka ah si nidaam dadweynuhuna uu fursad ugu helo amniga iyo kala dambaynta iyo xogta gaadiidka loo helo waxaanu samaynay barnaamij nadaaminaya gaadiidka dadweynaha kaasoo ka soconaya oo laga samaynaya degmada kismaayo waxaa la rabaa marka oo dhammaan dadka gaadiidleydaa laga rabaa inay u hoggaansamaan barnaamijkaas kuna soo dhowaadaan nadaaminta gaadiidka dadweynaha gaadiidka waxaa laga rabaa gaadiid aan taarika lahayn magaalada inuusan dhex marin gaadiid beersalana uusan magaalada dhex marin gaadiid ka jajaban yihiin meelahan muraadhayada inuusan dhex marin dhammaan gaadiidka dadweynuhu waxaa la rabaa inuu soo galo daato ay dowladda hoose maamulayso si loo ogaado gaadiid kasta seefnimadiisa amnigiisa iyo waxqabadkiisa iyaguna ay fursad u helaan oo aynan isdhexyaacan iyo buuqan ay hadda ku jiraan ay uga nastaan waxaanu samaynaynaa nidaam a iyo b calaamad socota oo tagaasida iyo beeladaba loo samaynayo maamul ama bulsho hadday meel joogto nidaam kama maaran gaadiidka dadweynuhuna hadduusan nidaam ku shaqaynin qofkuna wax ka faa'iidi mayo iskale mulkiilahayo dowladduna wax ka faa'iidi mayso amni darro iyo shiduu ka shaqaynaya saa laaligeed marka in la nidaamiyo oo dadka fursado loo siiyo ku kala shaqaystaan waa laga maarmaan oo fursadu maxay yihiin adeer maanta shaqee berrina hebel ha shaqayso oo qofku saasa lagugu jaanisro marka arrintaas waana wax waadaxa oo dowladaha hoose ay sameeyaan weligeed bay ahaan jirtay in gaadiidka dadweynaha tagaasida iyo maxaa ahayde laga dhigo iyo biel ladaba ama basaska nooca loo yaqaan in laba qaybood laga dhigo a iyo b laga dhigo ama ba iyo ta sida afka saxdaay waa saas oo qayb maalinba qalo shaqayso si kastaba ha ahaatee arrintan ku saabsan in gaadiidka ka shaqeeya gudaha magaalada kismaayo ee tagsiga beelka laga dhigay a e b ayaa la filayaa inay yaraan doonto jaamka iyo mashquulka badan ka jiro waddooyinka kismaayo halka darawallada gaadiidka noocyadiisa kala duwan la filayo in iyaguna ay ka bixi doonaan cidhiidhiga waddooyinka iyo weliba suuqxumada ay sheegaan